xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaana maanta waxaa ugu dooroon faahfaahinna ka soo baxaya weerar qaraxyo ku bilowdo al-shabaab ay ku qaadeen xerada xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ka hadlay weerarkii ka dhacay xawaadley ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo si buuxda ula wareegay gacanku haynta xeeldheer shirka dib heshiisiinta maamulka koonfur galbeed oo maanta ka furmaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay booliiska gobolka banaadir oo gacanta ku dhigay kooxo burcadaha oo shacabka dhac u geysan jiray intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka duhur ee raadiyaha cadaada dhegeystayaal goordhow u diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duurnimo talaada ah toddobiyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhawaada warkaa intaa ka faahfaahsan faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar qarax ku bilowday oo al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka xawaadley warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayga cabdisalaan xaaji axmed faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar qaraxyo ku bilowday oo saakay dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada milatariga soomaaliya ay ku lahaayeen deegaanka xawaadley oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe inta la xaqiijiyey ilaa saddex baabuur oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray saldhigga xawaadley waxaana kadib xigay dagaal toos ah oo dhex maray dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada milatariga soomaaliya ee ku signaa saldhigga saaka la weeraray qaraxyada iyo dagaalka waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray al-shabaabka weerarka soo qaaday iyo ciidamadii dowladda ee ku sugnaa saldhigga xawaadley weerarka ay saakay al-shabaab ku qaadeen deegaanka xawaadley waxaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay allaha u naxariistay ee taliyihii ururka saddexaad ee guutada toddobiyo labaatanaad ee milatariga soomaaliya sidoo kalena ahaa taliyihii saldhigga korneyl abshir maxamuud shataqi iyo ciidamo kale oo ku sugnaa xerada saaka la weeraray weerarka kadib al-shabaab ayaa gacanta ku dhigay saldhigga iyagoona muddo saacado ah ku jiray gudaha saldhigga deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo kasoo baxay taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulka hirshabelle oo looga hadlayo weerarkan saaka ka dhacay deegaanka xawaadley oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maalmihii u dambeeyey al-shabaab ayaa kordhiyey qaraxyada iyo weerarada ay la beegsanayaan xeryaha ciidan ee ku yaala deegaanadii hore laga qabsaday ee ka tirsan gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo dhammaantood hoostaga maamul goboleedka hirshabelle cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado
mahadsaned cabdisalaan xaaji axmed ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa si buuxda ula wareega gacan ku haynta degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya cabdiraxmaan saxafi ayaa warbixinta warkan magaalada muqdisho inooga soo diray ciidanka xoogga dalka ayaa si buuxda ula wareegay magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud taasi oo muddo dheer ay ka talinayeen dagaalamayaasha al-shabaab wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya ceeldheer ayaa tilmaamaya in haatan ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee gebi ahaanba si buuxda ula wareegeen magaaladaasi sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa dhankeeda shaaxisay in gacan kuheynta ceeldheer ay si buuxda u maamulayaan waxaana wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya uu shaaciyey inay magaaladaasi la wareegeen magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa ahayd magaalooyinkii ay dagaalamayaasha al-shabaab ku xooganayeen in muddo ah ayna ka rimanayeen waxaana sidoo kale gacanta al-shabaab ka baxay magaalooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan goboladaasi shalay ay ahayd markii laga qabsaday al-shabaab magaalada galcad iyo magaalada xarar dheeri oo ka kala tirsan galgaduud iyo mudooga cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho mahadsan cabdiraxmaan saxafi isla arrimaha degmada ceeldheer ayaa weli ku guda jirnaaya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa ka warbixiyey ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ee maanta la wareegay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ay si buuxda ula wareegeen islamarkaana ay ka saareen al-shabaabkii halkaa ku sugnaa wuxuuna sheegay in deegaanada kale ee harsan ciidamadu ay kusii socdaan maanta waxaa la xoreeyey oo ilaahay subxaana wa tacaala gacanta maaragta qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed dib ugu soo laabtay degmada ceeldheer ee ka tirsan gobolka galgaduud waxaana ilaahay mahaddiisa ah in si nabad ah lagula wareegay waxaan mar labaad mar saddexaad leeyahay shacabka soomaaliyeed hambalyo waxaan kaloo rabaa inaan maaragta u yeero wiilasha la khalday ee khawaarijta ah inay ka soo laabtaan waxyaabaha ay maaragta ay ku mashquulsan yihiin oo ah hoogga iyo ba'a sidoo kale waxaan rabaa in shacabka soomaaliyeed meel walboo jooga ay u midoobaan maaragta dagaalka khawaarijta waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo guud ahaan ciidamada qaranka soomaaliyeed hadday yihiin heer federaal iyo hadday yihiin maaragta heer maamul goboleed intaba dagaalkan waxaa ku wada jiro guud ahaan dhammaan shacabka soomaaliyeed oo ay kaashanayaan ciidamadoodii qaranka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada booliiska soomaaliyeed ciidamada nabad sugidda soomaaliyeed ciidamada daraawiishta ee galmudug ayaa qayb ka ah dagaalka socda waxaa kaloo si gaara rabaa inaan uga mahad celiyo maamulka galmudug oo uu hogaamiyo madaxweyne qoorqoor oo xaqiiqdii si hagar la-aan ah maaragta ciidanka qalabka sida iyo guud ahaan jihaadka lagu jiro maaragta uga qayb qaatay si gaara ayaan ugu mahadinaynaa waxaan leenahay reer galmudugow waad u jeediin in cadowgii magaalo magaalo iyo tuulo tuulo uu uga baxaayo doorkiina ayaa taagan oo ah in aad maaragta loo gurmado shacabkii meelahaas ku dhibaataysnaa waxaa taagan doorkii maaragta liidinkaga baahnaa oo ay tahay in maaragta xasilinta ka qayb qaadataan waxaan rabaa mar kale iyo mar saddexaad hambaliyo shacabka soomaaliyeed ayaan leeyahay mar walba khawaarijtu dhagartooda way socon doontaa laakiin shacabka soomaliyeed waxaa laga rabaa inaysan ka niyad jabin arrinkaas magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo shirka dib heshisiinta maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaankaasi waxaana shirka furi doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagu shala gaaray magaalada baydhabo waryahayga magaalada baydhabo qaasin maxamed axmed ayaa iga warbixiyey shirka oo saacadaha lasoo socda la filaya inuu ka furmo magaalada baydhabo waa mahadsan tahay shirmaanke magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarku ee maamulka koonfur galbeeda shirka jimicsiisiinta maamulka koonfur galbeed ayaa maanta ka furmi doona shalay ayaa waxaa soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isagoo oo furi doona shirka jimicsiisiinta maamulka koonfur galbeed kaas oo lagu xalinayo siyaasiyiinta iyo maamulka ka aragti duwan waaya marka eh, shirkaasi ujeedadiisu waxa weeye in xal waara looga gaaro khilaafka udhexeeya soo ma ahan siyaasiyiinta eh, ama musharaxiinta iyo eh, madaxweynaha maamul koonfur galbeed jarmaalka eh, shirkan waxa weeye midooda musharaxiinta oo kasoo horjeeda maamulka koonfur galbeed ee muddo kordhinta ee halka sano ee madaxweynaha koonfur galbeed shirkan ayaa waxaa gudasha fadhiyey guddoonka baarlamaanka federaalk soomaaliya halka magaalada baydhabo ee amnigeeda waa iska wanaagsan yahay goobta shirka goobta shirka lagu qabanaya waxaa ku sugan ciidamada atamis ee midooda africa ee soomaaliya waaya marka ka waran iyaga musharaxiintii mucaaradka ahaa iyo siyaasiyiintii mucaaradka ahaa iyagu ma ma soo gaareen magaalada baydhabo saacadaha soo socda waxaa magaalada baydhabo uu soo gaari doonaa qaar ka mid ah midooda musharaxiintii oo shalay la sugayay inuu soo gaaraan kadib markii ay ka baaqdeen safar ay kusoo wajahnaayeen magaalada baydhabo maanta ayaa kusoo wajahan yihiin magaalada baydhabo shirkana saacadaha soo socda aa furmi doonaa waxaana furi doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud mahadsanid kaasina waxa uu ahaa waryahayaga magaalada baydhabo qaasin maxamed axmed oo iga warbixinayay shirka dib u heshisiinta maamulka koonfur galbeed oo maanta ka furmaya magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed booliiska gobolka banaadir ayaa gacanta ku dhigay kooxaha burcad ah oo shacabka dhac u geysan jiray mar kale warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray cabdiraxmaan saxaafi booliiska gobolka banaadir ayaa gacanta kusoo dhigay koox burcad ah oo gaari nooca raaxada ah ka dhacday dad shacab ah meel u dhow garoonka ciyaaraha stadium injineer yariso ee degmada cabdulcasiis sida uu warbaahinta uu xaqiijiyey taliska qaybta guud kooxdan burcadka ka kooban shanta ragga ah ayaa wadatay qoriga nooca loo yaqaan haka ferisabanka ayaa gaariga ku joojiyeen iskuska ex control halkaasi oo ay ku baarteen dadkii saarnaa gaariga iyagoo ka qaatay dhammaan taleefanadii ay wateen kadibna iska dejiyey dadkii shacabka ahaa ciidanka booliska oo xogtan hayay ayaa wada shaqayn kala dhexaysay dadka shacabka ah ayaa raggan iyagoo baxsad ah ku qabtay deegaanka garasbaaley ee dowladka magaalada caasimadahi muqdisho abaari sideedii subaxnimo burcadan hubaysan ayaa haatan ku jira gacanta ciidanka amniga waxaana la horgeenayaa hay-adaha kale ee garsoorka si cadaalada loo marsiiyo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska guud ee booliska taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa ka hadlay weerarkii ka dhacay xawaaley kadib markii saaka waaberigii hore al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka xawaaley oo hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe weerar qaraxyo ku bilowday ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay inay ka hortageen islamarkaana ay dishay koob iyo labaatan ka tirsan al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay jebiyeen al-shabaabkii soo weeraray saldhigga ciidamada ee deegaanka xawaaley islamarkaana ciidanka ah ay uga dhinteen shan askari oo ku jira sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ah kusii daba jiraan xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee soo weeraray ayna dalka oo dhan si xawliya uga socdaan howlgallo ka dhan al-shabaab afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxay la wareegeen saddex degmo oo istiraaji u ah al-shabaab kuwaasoo kale ah ceeldheer galcad iyo degmada xaradheere ee uu ka kala tirsan mudug iyo galgaduud tan iyo markii ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ay bilaabeen howlgalka ka dhanka al-shabaab ayaa waxaa lagala wareegay degmooyin iyo deegaano dhowra balse al-shabaab ayaa weerarro qaraxyaa kusoo qaada deegaanadii iyo degmooyinkii laga qabsaday warkii dowr dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado si toosa idin imaanaya stuudiya raadiyo cadaado uu ku leeyahay magaalada muqdisho waa naga intaa dhammaan saaxiibada ay kala qayb qaatay way mahadsan yihiin sidoo kale farsamayaqaanka shaafici sheekaya ayaa isaguna mahadsan intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu